muddadaas afarta bilood ah oo uu xafiisku gacanta ku hayeyna waxa uu ku samaynayey baaris iyo dib o ayuu ku sidaa darteed waxaan rabnaa inaan sheegno siyaasadda xafiiska hanti dhowrka iyo midda xafiiska xeraaliyaha iyadoo aanay cidna ku xadgudbayn in ay agtooda marnaba aan dhici doonin in ay dhagaha ka ka furaystaan faldambiyeed sharci ah oo khuseeya musuq maasuq